habeen wacana wanaagsan ramadaanulkariim dadkana maqlayo halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobadan idinkugu haynana waxaa qayb ka ah guddiga doorashooyinka oo mar kale baaq u diray xildhibaanada aan shahaadada qaadanin madaxweynaha jubbaland oo sheegay in doorashadu aysan dhici karin intii ay ka maqan yihiin lix iyo tobanka kursi ee gobolka gado maamulka gobolka gado oo ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray madaxweyne axmed madoobe ciidamada xoogga dalka oo sameeyey howlgallo lagu baadigoobayo maleeshiyaad dil geystay dowlad deegaanka soomaali galbeed oo ka hor yimid go-aan ka dhan ahaa dhaqanka soomaalida warka dibadda aan idiin haynana waxaa qayb ka ah baarlamaanka bakistan oo doortay ra-iisul wasaare cusub
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo isniin ay sii bixayso talaadana ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegantaha kow iyo tobanka bisha afraad ee abriil sanadkuna waa laba kun labaiy labaatan warkii oo dhammaystiran guddiga doorashooyinka oo ayaa mar kale baaq u diray xildhibaanada aan shahaadada qaadan sida warkan uu kusii dhammaystirayo abuukar dayax
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa weli wada shahaada siinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya iyadoo weli xarunta guddiga ay soo gaarayaan xildhibaanada aan weli qaadan shahaadada si ay u qaataan xildhibaanada ugu horeeyey ee maanta qaatay shahaadada waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ahna musharax madaxweyne fawsiye yuusuf xaaji aadan oo ku guulaysatay kursiga hoob laba boqol lixdan iyo labo iyo sidoo kale xildhibaaneed caashe koos maxamuud cumar oo iyadana loo doortay kursiga laba boqol koob iyo toban guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay ku baaqayaan in la dardargeliyo shahaada bixinta iyagoo ugu baaqay mar kale xildhibaanada baarlamaanka federaalka koob iyo tobanaad ee soomaaliya ee aan weli shahaadooyinka qaadan in ay soo gaaraan xarunta ka hor dhaarinta si ay shahaadooyinkooda u qaataan gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal mawliid xaaji mataan ayaa warbaahinta la hadlay bismillahi raxmaan raxiim waxaa weli xarunta guddiga fiid airport hotel ka socda shahaada siintii xildhibaanada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee labada aqal taasoo tirada guud ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay laba boqol iyo afar mudane waxaa shahaado bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo taasoo loo madlanaa afar iyo tobanka bishan sida guddiga hore u shaaciyeyna ay dhacayso maalinta afar iyo tobanka hadduu ilaahay idmo qabanqaabadaas iyo diyaargarowgaas ayaa lagu jiraa waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada weli aanna soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas-uuliyaddooda ay u gutaan runtii xildhibaan soo gaar xarunta shahaadadaada qaado mas-uuliyaddii aad shalay soo doonatay dhammaystirkeeda muxuu ahaa ugu imaw xarunta shahaadadaada qaado eedhikaarkaada qaado u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa cakirnaanta waddanka iyo xaaladaha taagan oo lagu jiro looga baxo aad iyo aad baana u mahadsantihiin abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
madaxweynaha jubbaland oo ayaa sheegay in doorashadu aysan dhici karin inta ay ka maqan yihiin lix iyo tobanka kursi ee gobolka gado sida warkan uu kusii dhammaystirayo cirguje
war wadankan doorashaa xalwa wadankan doorashaa xalwa wadankan doorashaa xalwa wax kale oo xalla oo aan doorasho ahayni ma jirto anaf is anaf intaa ka badan laguma sii jiri karo waxaa hadda calaacal badan ka jira kuraas baa maqan laba hebel baa la joojiyey saddex baa la joojiyey lix iyo toban kursi oo statekana yaa weli maqan markaanu gelayna sebtembar waxaa ka horeysay dhuusamareeb kow iyo laba iyo saddex iyo afar oo aanan tegin maalintan sebtembar saxeexayay international communitiga hadda la wada wareegaya kuraasta adiga farmaajo aan idiin qaybino waxay lahaayeen waxaad samaysaa sacrifice war waddanka doorashu u baahan yahay tanaasul samee waxaan ku galay waxay idheen sebtembar marka aan saxeexayay in inta ka horeyso gobolkani gacanta la soo geliyo si doorashada ay uga dhaco yaa stakeholderka ah maanta waa guddoomiyaha baarlamaanka deegaankaasu ka soo jeeda waa madaxweyne ku-xigeenka koobaad deegaankaasu ka soo jeeda shalay markii ambagaati la dhisayay tobanka kursi ee reerkooda isagaa qaybiyey maxamuud saydaale anu ma ahayn dadkii ambagaati waxu doontay bale falsafo kalaa laga yaabaa inaan qabay laakiin warqadihii waan hayaa maxamuud sayid baa ninkii isagu qoray ee qaybiyey tobanka kursi sida loo qaybsanayo hadda dukumentigii yaalla markuu stakeholder noqon waayo yaa stakeholder noqonaya markaan labadan kala hadli waayo oo ay deegaanka ku joogaan kuraas ay ku matalayaan xildhibaano ay ku joogaan madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye baarlamaan ay ku joogaan wasiiro intaasoo dhan ay ku joogaan shaqaalihii rayadka ahaa markay intaas noqon waayaan stakeholder yaa noqonaya stakeholder ani ma garanaya kuwa halkan joogaa maanta iyagu matalaya xildhibaankan qaadanaya anu seen odhanaya xaggeen geynaya waxaan diyaar u nahay free and fair election in loo sameeyo lix iyo tobankaa kursi international community iyo cid waliba inay timaado laga soo wada qayb qalo oo kursiga ugu yar haddii la doono toban qof ha ku tartanto laakiin kursi aniga axmed aan qaadanayo oo aan ku gorgortamayo le adna cali si adna cumar qaado absolutely ma aqbalayn waxaa wehelisa ma doonayo kuraastaas inay doorashada ka hadho hal kursi buu ahaa shalay waxa aan diiday ee aan ku idhi haddii kursigaasi doorashada geli waayo oo markaa aan xilligaa madaxweynihii jiray iyo laysku qaqabtay kontonka kale ha soo noqoto sababtaasaa lagu dhaariyay maalinta doorashadu dhacaysa war hal kursi baan dema lix iyo toban kursi baan ogolaada ha lagu celiye waa lagu celiyey bal kuwan aan la qabanin ee ergada la iigu imanayo ee laleeyahay aan idiin qaybino maxay ma garan kara macnahaas waxay noqonaysa waxaan rabaa markaa barnaamijkaasi inaan u qaadano sida uu yahay waxaad matelaysaana jubbaland waad ka tegaysaan ma mateli doontaana soomaali waad matelaysaan xildhibaano kale aad u tegaysaan laakiin oday oday iyo habarhabar iyadoo jirto wixii stateka iyo shaqada qofka deegaan doorashadiisii ku saabsan waa wuxuu si kale uga shaqayn karo laakiin tii weyneyd baa lunsan maanta
codkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kaasoo ka hadlayay kuraasta taala gobolka gedo isagoona sheegay in aan laga maarmi karin kuraastaasi oo muhiim ay u tahay doorashada hadaltaas kasoo horjeedana maamulka gobolka gedo ayaa kasooayuu kasoo yeeray guddoomiyaha gobolka gedo ayaa sheegay inay mar walbaba diyaar ay u yihiin doorashadii loo ballansanaa in lagu qabto magaalada garbaharey axmed buule maxamed ayaa sheegay inuu la yaabay hadalka madaxweynaha jubbaland ee ahaa inay qabanayaan doorasho xur iyo xalaal ah hadalkan ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu xalay carabka ku adkeeyey in lix iyo toban kursi ay deegaan doorashadoodu tahay magaalada garbaharey eayna ka hari doonin doorashada dalka socota ama ka socotaba waxuuna intaas uu ku daray in marnaba aan la aqbali doonin kuraasta gobolka gado islamarkaana uusan ka tanaasuli doonin hal kursi oo kuraastaasi ka mid ah ha yeeshee waxaa arrintaasi gaashaanka u daruuray maamulka gobolka gado oo sheegay inay arrintaasi ay u baahan tahay dib u heshiisiin maamulkaasi laga dhex sameeyo doorashaduna ay sideeda ay u dhacdoba gudoomiyaha cusub ee gobolka mudug axmed bukaari ayaa xilka kala wareegay guddoomiyihii hore kadib munaasabad ka dhacday magaalada gaalkacyo warkaan waxaa dhammaystirayaa waryaheena gobolka mudug maxamed cabdulaahi cd
gudoomiyaha cusub ee gobolka mudug dhowaan loo soo magacaabay axmed xuseen shira bukhaari ayaa maanta xilka kala wareegay gudoomiyihii hore ee gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiri isxal munaasabadda xilwareejinta oo ka dhacday hoyga guriga gobolka mudug ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib horreysiinta galmudug cabdi maxamed jaamac waayeel wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle wasiir ku-xigeenka amniga puntland cabdulaahi cabdisalaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka galmudug maxamuud guure guuleed maamulka magaalada gaalkacyo galmudug iyo puntland saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo marti sharaf kale guddoomiyihii hore ee gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiri isxal ayaa sheegay in gobolkan laga qabtay shaqo badan islamarkaana looga baahan yahay guddoomiyaha cusub in shaqada halkii uu ka sii wado ayaguna shaqo aan caadi ahayn bay qabteen hadday noqoto la dagaalanka cadowga argixisada iyo hadday noqoto deegaanka nabaddiisa way ka shaqeeyeen madanuus haddaan warbixintaa intaa uga baxo gobolkaani maantay wuxuu marayaa horumar waayo maayaradayada iyo annagu waxaan nala kugu yimid degmo maanta leh laamiyo isdhaafdhaafaysa waddooyinka laga bilaabo xilliga aan imid wixii ka horreeyey waddo ma lahayn magaaladeedu waddooyin xanibnaa oo laysku mari waayey baa jiray oo saddex ahaa saddexaas waddo aan furnay oo aan u bixinnay nabadda waddada ka timaada laabiga iyo waddada cagaar weyne tagta iyo waddada ka timaada dhinaca airboorka oo buulabacley soo marta saddexaas waddo oo horey aan uga soo shaqaynay maayirkii horey aan wada joognay xirsi aan ka soo wada shaqaynay waxaa hadda socda ama dhammaaday waddo la raba in la gaarsiiyo tobanlaba kilomitir iyo mid dhammaatay oo aeroboortka tegaysa laba waddaa dhammaatay labadaas waddana runtii waxaan uga mahad celinayaa hay-addii dhistay iyo maayar cabdiraxmaan gobolka intii aan joognay waxaa ka socda gaab aan gaab uusan ka jirin nabadda nabadda waxaan u tagnay jariiban baa loo tegey goldogo baa loo tegey meel walbaa loo tegey nabaddaas ujeedka laga leeyahana qof walbaa wuu fahmi karaa meel aan nabad ahayn horumar ma gaadho maanta horumarka ay ku tilaabsanayso dadkii naga horreeyey oo dheliyey annaguna meeshii aan ka soo wadnay waxaan rajaynayaa guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha kale cusub oo la keeni doono labada dhinac labadii maayir iyo guddoomiye ku-xigeenkii baa u jooga oo shaqadii ka warqaba meeshay maraysay inay la sii wadi doonaan oo la hubi doonaan ayagana uga mahad celinayaa ayagoo kartidooda iyo aqoontooda kaashan doona duqa degmada gaalkacyo galmudug cabdiraxmaan sheekh xasan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga puntland cabdulaahi cabdisalaam ayaa guul u rajeeyey guddoomiyaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay gobolka mudug iyagoo kala dardaarmay inuu dardargeliyo arrimaha amniga gobolka aad iyo aad baan farxad noogu tahay inaan soo arkay kulankan xil wareejinta ah oo labada guddoomiye gobol ay la kala wareegnayaan saaxiibkay mudana isxal wax badan baanu soo wada shaqayno dee asagu nin aan aad iyo aad u naqaanay bay ahaay insha allah saaxiibkay axmed shirane waa soo dhaweynaa waxaa leenahay ku soo dhawow gobolka maanta meel ay ka fiican tahay aysan joogin insha allah waxaa lagaa rabaana inaad dee mas-uuliyadda adag oo aad u qaaday inaad sidaad bulshadan iskugu wadi lahayd mas-uuliyad ahaan iyo dhaqan ahaan iyo bulsho ahaanba intaas waa lagaa rabaa sida aan la socono dee gobolka marxalad adag baa ku soo fool leh oo nimankan argixisada iyo ummadda dhibaatada aad fara badan ku haya oo deegaankan wisilde dhibaatooyinka ka geysteen hadday magaalo tahay iyo tuulo la gubay iyo haddii xoolo tahay haddii dad afduub tahay iyo waxyaabaha tirada badan waxaa lagaa rabaa sidaa iskugu wadi lahayd bulshadaas ay ugu shaqayn ugu shaqayn lahayd inay waddan iska xoreeyaan baa lagaga baahan yahay sida aan la soconno annaga ka dowlad ahaan puntland mar walbaba waanu garab taagannahay la dagaalanka argixisada oo marxaladda koowaad iyo marxaladda labaad iyo saddexaad bay noota
waxaan rabaa inaa idhaahdo mudane guddoomiye axmed xuseen shire bukhaari soo dhowow waa kuugu ducaynaynaa xilka ilaahay hala garab galo waxaan ku soo wada shaqaynay marxalad adag heer saldhig iyo heer degmo iyo heer gobol laamaha amniga kala iyo dhammaan maamuladaba maantana waxay noo maraysaa inaan ku sii dhownahay ilaahay fadligiis in hal nin oo mas-uuli keligiis inuu lugeeyo waxyar baa naga xiga ugu dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib-horreysiinta galmudug cabdi maxamed jaamac waayeel oo u kala wareejiyey xilka labada guddoomiye ayaa ka dalbaday guddoomiyaha cusub inuu ka shaqeeyo arrimaha horumarinta islamarkaana galmudug ay ku faanayso in si dimuqraadiyada loola kala wareego xilka
intaa kadib maanta xafiladeennaana waxay ku saabsanayd xil wareejintii isxal iyo bukhaari oo gobolka mudug dhinaca galmudug isku bedelhaye waxaan rabnaa inaanu saaxiibkeen isxalla aan sagoontino taariikhdiisii ama isagaa ka sheekeeyey ama saaxiibadii kaleoo hadda la shaqaynayey oo labada dhinac ah ayaa ka warbixiyey marka waxaan ku leenahay jasaakalla khayr waxaan kuu rajaynaynaa xilkaad maanta hayse xil ka sii weyn aan kuu rajaynaynaa waxaan jeclahay marka inaadan meel cidlaa imaan guddoomiye waxaad timid meel hawl badan laga soo maray shaqo badan laga soo qabtay oo rag xoog luhu oo runtii waxgaradhu ay kaa horeeyaan waad og tihiin shaqooyinka unbaa inii qabsana gaalkacay waa mid laakiin shaqooyinka unbaa laynii kala diray laakiin dadku waa isku dad deegaankii waa isku dal waxaad kale leedihiin shaqooyin cayiman ilaa federalismkii baa noo keenay laakiin dad walaalo ah iyo dhul mid ah oo wada degan baa tihiin aragtidaasna waa aragtida hadda aad ku shaqaynaysaan waa middaad ku guulaysateen waa midda aad uga hortegaysaan cadowga meel kastaba ha ka yimaado taas baana shacabkiinu uu ku guulaysanayaa maamulada aan ka soo jeednaana ay runtii muxuu ahaa gacaninu ku siinayaan maxamed cabdulaahi sidhi warbaahinta dalsan gaalkacyo
ciidamada xoogga dalka ayaa sameeyey howlgal lagu baadigoobayo maleeshiyaada dil geystay ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ururka lixdan iyo afraad guutada toddobaad ee qeybta labayo tobanka abriil ayaa howlgal qorsheysan oo lagu baadigoobayo maleeshiyaad dil u geystay laba qof oo shacab oo xoololey ahaa ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgalka ayaa ciidamadu si gaar ay ugu fuliyeen deegaanada beledul amiin fulaay dudumay iyo owrobow halkaasoo lagu tuhmayo maleeshiyada dilka geystay taliyaha ururka lixdan waa taliyaha ururka lixda iyo afaraad guutada toddobaad ee qeybta labayo tobanka abriil dhamme cabd cali cabdulaahi halac ayaa sheegay in ciidanka xooga dalka ay ku jiraan howlgal iyo baaris lagu doonayo in sharciga lagu horkeeno dadkii falkaasi geystay dowla deegaanka soomaali galbeed oo ka horyimid go-aan ka dhan ahaa dhaqanka soomaalida xasan salaad xasan laki hasii dhammaystiro
deegaanka soomaali galbeed ayaa ka hortimid go-aan ka dhan ah dhaqanka soo jireenka ee soomaalida dowla deegaanka soomaalida ayaa waxay ka hadleen warqad dhowaan la baahiyey taasi oo ka soo baxday wakaalada korontada ee jigjiga warqadan wakaalada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in dumarka ka shaqaynaya xafiiska ay soo xirtaan saraawiil oo aysan soo xiran dharka dhaqanka soomaalida wasiirka warfaafinta ee dowladeegaanka soomaalida cabduqaadir rashiid oo warqadaasi ka hadlay ayaa yidhi warqadan ka soo baxday xafiiska korontada ee laanta jigjiga waa warqad gef ku ah dhaqanka diinta iyo xuquuqda dadka soomaaliyeed oo ah ujeeddo siyaasadeedna laga leeyahay middan maanta ma ahan xilligii la isku wanaan jiray ee waa xilli uu dalka oo dhan uu ka jiro isbeddel loo siman yahay marnaba gorgortan kama gelayno gefka tallaabada ku habboonna waynu ka qaadaynaa ayaa uu yidhi wasiir cabduqaadir rashiid waxaynu sugaynaa tallaabada ku habboon in ay xukuumadda ka qaado shirkadda korontada ee jigjiga oo hadalhayn iyo carab badan ka dhex dhalisay dadka soomaalida ku dhaqan dowladeegaanka ayaa waxay sheegeen in marnaba aysan macquul ahayn in gabdhaha soomaaliyeed ee hidaha iyo dhaqanka suuban ee diinteena islaamka ee habka labiskooda aanan waxba laga bedeli karin islamarkaana aysan suuragal ahayn in gabdhaha soomaaliyeed ay xirtaan saraawiil si ay markaasi uga shaqo tagaan xafiisyada kala duwan ee markaasi ku aadan dhinaca wakaalada korontada ee jigjiga xasanlakii raadi iyo telefishinka dalsan muqdisho
halka warkaas aad kala socotaana waa raadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka dibadda baarlamaanka bakistan ayaa doortay ra-iisul wasaare cusub sharci dejiyaasha bakistan ayaa maanta u doortay shahbas shariif inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub kadib markii axaddii xilka laga tuuray imran khan oo iska casilay kursigiisa golaha qaranka asaga iyo inta badan xubnaha xisbigiisa ka hor codeynta qaan ayaa xilka laga qaaday axaddii kadilsoonida taasoo dhabaha u xaartay isbahaysi lama filaan ahi oo hadda wajahaya caqabado la mid ahi kuwii la degay qaan shariif oo hogaamiyey xisbiga bakistan muslims league n ee loo soo gaabiyey b m l n ayaa ahaa musharaxa keliya kadib markii wasiirkii hore ee arrimaha dibadda shaah mahmuud qureyshi oo daacad u hayqaan uu ka laabtay musharaxnimadiisa iskana casilay kursigiisa waa guul u soo hoyatay wanaagga xumaanta waa laga guulaystay ayuu yidhi shariif oo la hadlay sharci dejiyaasha ama baarlamaanka xisbiga qaan bakistan tahreed insaaf ayaa boqol konton iyo shan sharci dejiyo ku lahaa baarlamaanka ka koobay saddex boqol afartan iyo laba kursi ka hor inta ayna badankood iska casilin waxaana shariif lagu doortay boqol toddobaatan iyo afar cod shaqada ugu horeysa ee shariif ayaa noqon doonta inuu soo dedejiyo golo wasiiro oo ay xubnaha badan ka heli doonaan xisbiga siyaasiga midigta dhexe ee b b iyo sidoo kale ka midigta ee jamiyad olema ee islaam oo xulufo la ah xisbiga ra-iisul wasaaraha cusub ee loo doortay waddanka bakistan gudaana warkii habeennimo oo caawa aad ka dhageysanayseen raadiyaha dalsan waa nagay intaa warka waxaa soo saaray abuukar dayax anigoo maxamed ismaan cali alfa ayaa niila socodsiinayay farsamaduna cabdiwahaab cabduqaadir ayuu ahaa haddii uu ku seego waxaad dib kaga heli kartaa barta internetka aanu ku leenahnay ee w w w radio dalson com waad ku mahadsan tahay dhegeysiga warkeena ramadaanulkariim
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel